bismillaahi raxmaani raxiim oo dumarka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan salaamaya ilaahay waxaan uga baryayaa dhibaatada inuu ka bixiyo dagaalka iyo abaarta iyo wax jiro qudubtoodana alla isku soo celiyo markaan usoo noqdo su-aasha a iweydiisay maanta waa maalin aada iyo aada qiimo u leh waa maalintii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed la aas-aasay oo ugu horeysay eserjito ama xoogga dalka soomaaliyeed la aas-aasay weeye aada iyo aad baan u dareemayaa aniga oon ciidan ahayn baan weligay allahay maaragtay dareensanaa barkii anigu aabaheyna ciidamada u ahaa marka maanta waa maalin weyn waa maalintii ummadda soomaaliyeed ciidan ay leedahay la abuuray dalka dagaaluhu soo maray dhibaatooyin badan buu madaxa la galay waxyaabo aan dalka lagu ogeyn baa dhacay oo qaraxyo iyo ismiidaamin iyo howlo aan soomaaliya aan shaqo ku lahayn iyadoo hadda isbeddel laamaha ammaanka uu ku sameeyey madaxweynaha iyo maanta oo maalintii la dabaaldegaya ah bal sawir naga siiya arrintaas iyadana horta marka ugu horeyso wax yar haddaan gadaal ugu noqdo isbedelka lagu sameeyey ciidamada isbedelka saraakiisha iyo madaxda la bedelay madaxda xilka qaaday waxaanu leenahay allaha u fududeeyo kuwa ka degayna waxaan leenahay mataqaanaa meel kaloo kheer qabto allah idin bixiyo markaan usoo noqdo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxay ahaayeen ciidamo maanta konton iyo konton iyo toddoba sano jirsaday waxay ahaayeen ciidamaha adduunka ugu africa ugu xoog badan bay ahaayeen nasiib daro maanta in dalkanaga gudihiisii qaraxii ahaa aan awoodanadu ay gaarsi ay gaarsiin la-dahay inaan maaragtay difaacno waxaan rajaynayaa in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo inta qalabka si daba layskugu tago maaragtay wax laga qabto dhibaatooyinka maanta ka taagan dal aan ciidan lahayn aan nabadgelyo lahayn dowlad ma noqon karo mana mana maaragtay haddii aan la ballan qaadin karin qofka muwaadinka citizenka arrintiisa aan la ballan qaadin karin waxaan ku dadaalaynaa insha allah biidn illahi alkariim in waxaan kula talinaa inay waajibaadkooda alla u fududeeyo waa gartay generaale dabcan waxaad ka mid ahayd saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiir ku-xigeen gaashaandhig ayaad noqotay waddanka si wanaagsan ayaad uga warqabtaa cududii ciidan ee soomaaliya ay lahayd dabcan lagama arko qaaradda afrika iyo adduunka intiisa kaleba sidee marka loo soo celin karaa ciidankaas xooggan ee dalka uu lahaa horta sideedaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kun labaiyo tobankii abril kun sagaal boqol lixdankiia la abuuray saa u sheegtay konton iyo toddoba sanuu jiraa intaana xurnimada qaadan ka hor talyaaniga markuu naga tegaayay wuxuu baabi'iyey waxa la yidhaaho zerjito dhan waa la baabi'iyey soomaaliya waxaa loogu talagalay inay boliis kaliya yeelato waxaa loo soo reebay boliis isteeshimada kuwa jooga oo la yidhaha bolitiya territoriaale iyo bolitiya mobile bolitiyada mataqaanaa daraawiishta oo kalea loo soo reebay ciidankii militariga waa baabi'iyeen kun sagaal boqol lixdankii ayaa la aas-aasay cududiisii ugu horreysay qoladii ugu horreysay oo gacan siisay tababar ha noqoto ama hub siisay oo ugu horreysay waxay ahayd dowladda masar bay ahayd oo maaragtay hubka ku caawisay kun sagaal boqol lixdan iyo afarkii afartii waxay ahayd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isaga oo maaragtay afar sano markaas jiro wuxuu galay dagaal lixdankii afartii buu dagaal galay wuxuu la galay dalka aan daliska nahay oo etoobiya waana ka guul keena isagoo afar sano jiro xuduudda ay kusoo xadgudbeenna waa ka marka wuxuu ahaa ciidan yaraantiisii iyo weynaantiisiiba oo aada maaragtay u firfircoon buu ahaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa iska nasiib darro waxaa dhacay burburkii baana keenay maanta in oo sida aan noqonay iyo isqaabqabsiga annaga aanu ishaysan waa tahay aad baad u mahadsan tahay jenaraale sidoo kale aada iyo aad